إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada qodobada wararka alfurqaan dowladda turkiga ayaa sheegtay in xasan sheekh uu itoobiya u ogolaan doono qayb ka mid ah badda soomaaliya kadib shir ka dhacay magaalada ankara waxaa magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan lagu dilay mas-uul ka tirsan maamulka hirshabeelle gudoomiye ku-xigeenka beled xaawe ee maamulka jubbaland ayaa lagu dilay qarax ka dhacay magaaladaas madaxweynaha dowladda federaalk ayaa ku jeesjeesay bulshada magaalada muqdisho ee ka cabanaya dhaqaale xumo iyo duruufaha dhanka nolosha ka haysta ammaanka madaxtooyada muqdisho ayaa la adkeeyey iyadoo weli baqdin xooggan ay taagan tahay olole dhanka dacwada ah oo lagu wacyigelinayay bulshada ayaa ka qabsoomay magaalada salag leh ee wilaayada jubbada dhexe xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay in dowladda federaalk ay ka dambeyso dagaal maleeshiya beeleedo ku dhex maraya degmada qoryooley ee shabeellaha hoose warka dibaddana in ka badan boqol qof oo muslimiin ah ayaa ku shahiiday duqaymo ay yuhuudda ka geysteen bartamaha magaalada khaza آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa sabti taariikhdan ay ku beegan tahay lixda safar kun afar boqol afartan iyo lix hijri waafaqsanna tobanka bisha sideedaad labada kun afar iyo labaatanka kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan dowladda turkiga ayaa sheegtay in xasan sheekh uu itoobiya u ogolaan doono qayb ka mid ah badda soomaaliya kadib shir ka dhacay magaalada ankara tafaasiil ku aadan warkaasi cabdisamed ayaa soo gudbinaya turkiya waxay si cad u sheegeen in etoobiya ay ixtiraamayso madax bannaanida soomaaliya tan oo micnaheedu yahay inay ka baxayso isafgaradkii ay ka saxiixatay muuse biixi taa beddelkeedana uu xasan sheekh u saxiixayo bad soomaaliyeed warkan waxaa shaaciya wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaas oo lagu magacaabo hakaan fidaan kaasoo dowladdiisu u xil saartay wada heshiisiinta dowladda federaalka iyo etoobiya xiisadda soomaaliya iyo etoobiya waxay soo afjarmi doontaa in etoobiya ay galaangal u yeelato badda iyadoo soo maraysa soomaaliya ilaa inta etoobiya ka xaqiijinayso midnimada dhuleed iyo madax bannaanideeda siyaasadeed ee soomaaliya ayuu yidhi hakaan hakaan oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada istaanbul ayaa intaas ku daray in heshiiska cusub ee etoobiya badda loogu saxiixayo uu dhowaan ka dhici doono magaalada ankara ee caasimadda waddanka turkiga afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raagi ayaa waraysi uu dhowaan siiyey alfurqaan ku xaqiijiyey in etoobiya ku howlan tahay qorshaheeda ay ku doonaysa inay ku qabsato badda soomaaliya sidoo kale waxaa soo baxaya hadal waraysiga ku jiray oo ahaa in xasan sheekh uu wax ka ogaa heshiiskii muuse biixi iyo abey ujeeddada u qaylinayana aanay ahayn inuu diidan yahay badda soomaaliyeed oo la qaadanayo balse uu rabo inuu isaga saxiixo kuna qaato dhaqaale ka badan kan muuse biixi loo ogol yahay arrinta xasan maxamuud inuu ku lug lahaa waa arrin iska cad wey haddaan sheegnay marka todoba bilood kahor aan sheegnay inuu xasan ku lug lahay arrintan ayada maanta ruux walba way u muuqata waa ina cadda marka laga soo tago wax kaleeto xasan asagaaba garanba hadda inuu ku qanacsan yahay oo uusan diidanayn in waxa weeye maxaa la yidhaahdaa etoobiya bad la siiyo isagaaba hadda ku qanacsan oo sheeganayo oo warbaahinta la taagay waxaana tusaale kugu filan in maxaa la yidhahdaa xasan iyo etoobiya aysan dagaalsanayn xumaano aysan ka dhexaynin dad caasho milixoo isjecelna ay yihiin waa mid horta markii waxaa la saxiixaya maalmo ka hor wata heshiis amniga soo kala saxiixdeen hadda oo xasan qayliyo meelaha ka qayqayliyana waxaa tusaale kugu filan waxaa laga joogaa maalmaha laga joogaa markii etoobiya baabuur shaxnado ay usoo ratay xasan gurguurtay iyo gruubkiis usoo ratay oo waxaa dhulka la soo marsiiyey qabaa'il soomaaliyeed marka ay jidka u galeen oo waxa weeye ay ka qaateen oo waxa weye la dhacay hubkii la qaatay riddada etoobiya hadday col yihiin hubka etoobiya ay soo dhiibayso xasan gurgurta la siinayo lagu loo soo wado muxuu yahay waba daba dagaalsa ma inaa nin la dagaalsano colkiisa ayuu hub siiya hubayna hadalka ka soo baxaya dowladda turkiga ayaa u markhaati kacaya warka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ah in dowladda federaalka aysan waxba ka qabin in etoobiya qaadato badda soomaaliya balse ay doonayso keliya qandaraaska saxiixa iyo dhaqaalaha lagu helayo hadalka caddaynta ee turkiga ayaa imaanaya xilli wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga uu maalmo ka hor booqday magaalada adisababa lana kulmay abiy axmed ra-iisul wasaaraha waddankaas sidoo kale waxaa dibadda u soo baxay warkii madaxweynaha dowladda federaalk ee ahaa inuusan diidanin in etoobiya badda hesho balse uu doonayay in ay soo marto dariiqa saxda ah oo ula jeedo inay isaga la soo xidhiirto innalala isticmaalaan rabnaa etoobiya iyo kuwa ka gadaaleeya xataa kasii shisheeyaan rabnaa inay nala isticmaalaan iska daa etoobiya waaba dersay nala tahay meeshaanay degan tahay waxaa soo haray aan hadda ka horna aan ra-iisul wasaaraha etoobiya aan ku dhahay etoobiya badda agsas ma u yeelanay mase ma u yeelanayso ma ahan su-aashana dhex taallo ee waxay tahay etoobiya badda agsas way u yeelanaye see ugu yeelanay laba saddex afar shan dekedood dalka meesha maxaa laga hela waana noo socotay sheekada ah dekadaha jiro in jidad loo sameeyo dekado cusub in la dhiso annaga iyo etoobiya iyo dowlado kale iyo ururo caalami ah waa bilowna sheekadaas waxaa magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan lagu dilay mas-uul ka tirsan maamulka hirshabeelle warkaasi mubaarak cumar mubaarak ayaa faahfaahinaya wararka laga helayo magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa sheegaya in mas-uul ka tirsan maamulka hirshabeelle lagu qaariijiyey magaaladaas gudoomiye ku-xigeenkii maaliyadda ee magaalada beledweyne cabdi sahal shuuriye xuseen ayaa xalay lagu dilay gudaha degmadaas waxaa gudoomiye ku-xigeenka dilay kooxa burcad ah oo humaysan kuwaas oo doonaya inay ka dhacaan moobeel u watay sida ay soo tebisay warbaahinta gudaha magaaladaasi isagoo dhaawac garaab ayaa loola cararay isbitaal ku yaala magaalada beledweyne balse ugu dambeyn waxa uu geeriyooday dhaawacii soo gaaray tani ayaa muujinaysa heerka uu garay dhaca iyo askarta dowladda federaalk iyo maleeshiyaadku aysan ka wadaan magaalada beledweyne taas oo maraysa in aysan xitaa ka badbaadin xubnaha ka tirsan maamulada isku haysta ee ku sugan magaalada beledweyne gudoomiye ku-xigeenkii beled xaawo ee maamulka jubbaland ayaa lagu dilay qarax ka dhacay magaaladaas sida warkaasi uu ku faahfaahinayo haashim cabdinaasir rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gudaha magaalada beled xaawo qarax kula beegsaday waxaana uu hadda ahaa sarkaal ka tirsan booliiska waxaa sidoo kale qarax ah lagu dilay ku dhaawacmay saddex askari kuwaas oo mid ka mid ah dhaawaciisu uu yahay mid garaaba sarkaalkan qaraxa lagu qaarajiyey ayaa lagu magacaabi jiray beley huufood dhanka banaadirna rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa duleedka magaalada muqdisho waxa ay qarax kula beegsadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ciidamadan qaraxa lala beegsaday ayaa waxa isugu jireen sirdoon iyo kuwa loogu yeero boliis militaro waxaana qaraxaas lagu dilay ugu yaraan hal askari qarax ah oo ay ka dambeeyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sidoo kale lagu dhaawacay laba askari oo ka tirsanaa ciidanka boliis militaro madaxweynaha dowladda federaalk ayaa ku jeesjeesay bulshada magaalada muqdisho ee ka cabanaya dhaqaale xumada iyo duruufaha dhanka nolosha ka haysta cabdiraxmaan beder keedsani ayaa warbixintaasi faahfaahinaya xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalk ayaa mawlacuu ku leeyahay madaxtooyada wuxuu maalintii shalay ka jeediyey hadalay dadkaoo dhammi gaar ahaan bulshada ku nool muqdisho ay la yaabeen maadaama muddooyinkii dambe dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ay wajahayeen cadaadisyo kala duwan oo xagga dhaqaalaha ah oo ay dowladda federaalka saartay bulshada ayaa wuxuu xasan sheekh bilaabay inuu ku digto dadka rayidka ah faqriga ka jira muqdisho ay dadka halkaasi ku nool ku sifeeyeen mid xoogaystay oo ay dowladda federaalka sabab u tahay balse xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dadka faqriga ka cabanaya ay yihiin kuwo uu ku tilmaamay inay xarakada mujaahidiinta al-shabaab taageeraan dadka baraha bulshada ka dhaliila dowladdiisa iyo kuwo tuuga ah isagoo ku hanjabayn hantida inta u hartay dadkaasi ku sii weyni doonaan kii wax shaxaadi jiray kii lacagta shabaabka u aruuri jiray kii wax xadi jiray oo xatooyadii ay ka soo yaraatay kii beenta iyo brobagandada ee meel inuu fadhiisto ninna ammaan ninna caayabeesada ku heli jiray waxa shiidsan kuwaas waaye ama sida qaabdarrada ah lagu helo ama shabaab ha laga helo ama xatooyo xoolo dadweyne ha lagu helo lagu helo waayo waxa la waayo inta dhimanna waa la sii waayinaa kuwaas haddii alla yidhaah hase yeeshee waxaa isu soo taraya shacabka ku dhaqan muqdisho ee ka cabanaya shihidka ka jira magaalada iyagoo sheegay in dhibaatadan ay dareemayaan tan iyo markii uu xasan sheekh xidhka qabtay saaxiib magaalada shiid waayo kow dheh shiid xitaa waa ka daran tahay shiidkii dhagaxaa la marooyaa kow dheh beledka lacagti maaqan meelay ka baxday kow dheh dhinacaa dakhligu iskugu tegey dhinacaa isku koobanta bahashii albaabaday hoos kasii xirteen gudahay la gareen wuxuuda iska bashuuqsanayaan derbiga kor xitaa ma laga soo fiirinaya xitaa
macaash macaashaa la dhoo macaash meeshaa mayaala busaaradaa waddanka kacsan aada busaarad soo laba kalebaa la isku cuni rabaa ilaahay cadaabaa ku dhacaada laba kalebaa la isku cuni rabaa sidii madaxweynahana doorkii kun shilin teleefanteema ku jirto laba maal wili akad la'aan ma noqonin walaahi had kulusocda xitaa walaahi bilaatala akad la'aan ah
xildhibaanada dowladda federaalk oo kolsii horeysay ka hadlay dhibaatada dhaqaale ee ka jirta magaalada muqdisho ayaa waxay eedeen dusha kaga tuureen xukuumaddu hogaamiyo xasan sheekh iyagoo dadka ugu baaqay inay kacdoon sameeyaan ayna iyaga horboodi doonaan shiida ku soo batay magaalada qof walbana soo wacay magaalada shiida ku jirta xildhibaanow maxaa sameynaa maa ka hadashaan shiidka wuxuu yahay dhaqaale ma lahan dhallinyaradii masaakiinta ah oo meelahan wax ka qaraawi jirtay way qaylinayaan shiidka waxaa keenay kambaniyi inta la soo samaystay oo miceel usan la aqoonin lacag ordadka ku imaanaya bix dowladdii ka hadli laheed ayadaa kambaniyi shisheeye iyo balaaya qasha intay soo aruurisay dadka masaakiinta oo xoolo loo soo banaysta dadka masaakiinta magaalada jooga muqdisho cid idin maqan ma lahan ilaahi mooyaane cid idin maqan ma lahan si meelo walba ay ka dhacaan kenya oo kale ka dhacaan ha soo banaabaxaan annaga idin horboodeyno meesha gallaga waa la gelaynaa maanta nin walba qori haystaahe ha iska dhiciso ninka ku imaada madaxa ka tooga isagoo asxaan kuu sameymaaye iska celi magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa waxaa muddooyinkii dambe ka jiray dhaqaale darre aad u baasan oo ay dowladda xasan sheekh bulshada saartay ammaanka madaxtooyada muqdisho ayaa la adkeeyey iyadoo ay weli baqdin xooggan taagan tahay maxamed muudi ayaa ka waramaya madaxtooyada muqdisho ciidamada jooga ayaa heegan la geliyey waxaana lagu soo kordhiyey askar kale sida ay sheegayaan qaar ka mid ah warbaahinada maxalliga ah arrintan ayaa ka dambaysay kadib markii ajaaniibta xalane joogta ay dowladda federaalka siiyeen digniin amni oo ay ugu sheegeen in ay suuragal tahay in madaxtooyadu la kulanto weerar ugu yimaada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo habeen hore xasan sheikh uusan jiifan madaxtooyada islamarkaana uu aaday xalane haddana waxaa la sheegayaa in baqdintu ay weli ka jirto madaxtooyo sidoo kale waxaa la yareeyey dhaqdhaqaaqa xarunta ra-iisul wasaaraha iyo tan guddoomiyaha baarlamaanka oo dhammaantooda ku wada yaala xindaabka madaxtooyo shaqaalaha qaramada midoobay ayaa looga digay in aysan tegin meelaha halista ah sida madaxtooyo iyo xarumaha kale ee dowladda federaalka sida warbixintani uu kusoo jeedinayo cabdalla mukhtaar jeylaani olole dhanka dacwada ah oo lagu wacyigelinayey bulshada ayaa ka qabsoomay magaalada salagle ee wilaayada jubbada dhexe kulankan oo ahaa mid si heer sare ah loo soo agaasimay islamarkaana ay ka soo qaybgaleen dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada salagle ee walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe kulankan ayaa daarnaa xamladii loogu magacdaray irshaadil ummah ilaa sabiili rashaad oo dhowaan ay ku dhawaaqday walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe bulshada ku dhaqan degmada salagle ayaa iyagana si buuxda uga faa'iidaystay xamladaasi islamarkaana soo dhoweeyey waxyaabihii ay xambaarsaneed xamlada ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay ugaas axmed ugaas cumar oo ah ugaaska guud ee beesha cawlihan wuxuuna bulshada kula dardaarmay inay macruufka sameeyaan xumaantana ay ka haraan waxaan ta'kiidinaynaa macruufkii waxaan reebaynaa monkarkii asagoo kala dadban fara badan waraaqdaas walaalka iga horreeyey xaaji hilaal waraaqdu akhrinhayay monkarka ka mid ah ayo qof muslina ilaahay buu ugu talagalay sibuu u suureeyey qurux midii ugu fara badneedna wuu ku manaysay asagaa sheegay alla ha laga fayjugnaadaa waxyaabaha laysfaray macsi bay ka mid tahay mar hadduu umradaadii ay ku tiri war waxaan isaga fogow ase aad ku dhaqanto monkorkii bay ka mid tahay ha layska ilaaliyo wanaagna bannaankaasuu yaallaayo ku dhaqan baa lagu yihi waa aayaddii qur-aanka iyo nabi maxamed sunnadii nabi maxamed mar haddaa sunadii ku tamid ilaahay buu ku garab taagan yahay ilahay baa uu ku faray khayr bayba kuu tahay ilahay waxaan ka baryaynaa inuu ina sugo ninkuu rabbi uusan sugin ma sugnaan doono ilaahay hana sugo maantana gaala walwal bay ku jirtaa annagana farxad baan ku jirnaa meelaha ay ka taliyaan sharaftaan saak wax u yaalla ma jirto bal fiiri wiilashaan yaryarka iyo gabdhaheenna say u xijaaban yihiin iyo wiilashaan hubka ay qabaan maanta kama taalo kolkay meeshaan isugu imaadaan sacab iyo makor bay ku bilaan sagaar iyo qaad iyo qarmuudna way dhuuqayn maantana maxaa gacanta inugu jirto nin walaba wuxuu gacanta ku haysta ama kitaab qur-aana ama sunna nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam sharaftaa waxaa iskale muslimiinta muslimiinta allaha guuleeyo warkayga waxaan ku soo gabagabeynayaa mankorka inaan suulino macruufkana u istaagna waxaa sidoo kale multaqaha aan ka marnayn abwaan ka mid ah abwaanada ku dhaqan degmada salagle kaasoo shucuurkiisa ku cabiray gabay annagu gaala nacayb waxa aan ka qabno gaaladu waa laba nooc midda hadda nagu dhowey sohdinta nala ah ee nagu soo duushay ee badaheenna sheeganayso quraxda islaamka iyo bilicdiisii iyo siduu galabta iskugu soo baxay iyo muxaadarada islaamka iyo quraxdeedii iyo qiimiga iyo haliya sharaftana hal kelmad ayaan ka odhan doonaa hadduu alla yidhaahdo maktabkii islaamka maanta madaxa soo taagay gaaladii masiibada ahayd haddaa meel la wada saari mooryaantii laga raysay iyo meelxunjooggii macno la-aan raggii lagu dilay ee meel walbaba yaallay magtoodiina waa toban la yidhi laga mataaneeyi maxkamad baa naloo furoo sharciga meel ka wada joogsay musxafkii qur-aanka maanta meel walbaba yaallo madarisaana loo sii socdaa maalin iyo leyle muuqaalka wuu fiican yahay mahad ilaaheen
ugu dambeyn waxaa iyagana soo dhoweeyey xamlada qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada salagle ee walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe magacayga waa cali xareed waxaana ka mid ahay harqaanleyda degan salagle waxaana lagoola hadlay in dharka tolniinta ah rag iyo dumarba aan waafajino shareecada islaamka raggana saraawiisha ku dhegan ama saraawiisha dhadheer aan shareecada waafaqsaneen aan sunnada ahayn in aan loo tolin magacayga waa cabdulaahi sulaymaan waxaa noo imaaday wafdi ka socda walaayada waxay nagu wacyigeliyeen waxyaabo oo la reebayay iyo waxna la amraayay si duuduub ahaan wada qaadanay anigana waana waaniye waaniyad allah nagu anfaco anigoo magacayga ah uma cabdalla alxamdulilah waxaan ku noolnahay degmada salagle maanta waxaan qaadanay muxaadaro aad u wanaag badan marka alxamdulilah walaahi iyo muxaadaradaasna waxay ku saabsaneyd waxyaabo badan iyo maxaa la dhihi jiray heesaha iyo munkarka wuxuu ilaahay ka fogaadana dhahay ayaa maanta aan ka qaadanay marka insha allah maanta muxaadaradaas aad baa noo anfacday waana qaadanay maxaa la dhihi jiray waxyaabahaasna insha allah waan la qaadanay oo ay noo keeneen walaayada xamladii ay ku dhawaaqday xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si buuxda uga hirgashay guud ahaan walaayaadka islaamiga ah taasoo ay ka faa'iidaysteen bulsho aad u fara badan oo ku dhaqan walaayaadka islaamiga ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay in dowladda federaalk ay ka dambeyso dagaal maleeshiyo beeleed ku dhex maraya degmada qoryooley ee shabeellaha hoose cabdikhaaliq macalin cabdiweli ayaa ka waramaya xildhibaan cabdulqaadir dhurre yariisow oo ka mid ah wax loogu yeero baarlamaanka federaalka ayaa sheegay in dagaalka ka socda degmada qoryooley ay ka dambeyso dowladda federaalka wuxuu si gaar ah u eedeeyey xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka iyo wasiiro uu sheegay inuu isagu dirayo kuwaas oo hurinaya dagaalka labada beelood waa kan isaga oo eedeen kulul u jeedinaya madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud iyo wasiiradiisa oo hoosaasinaya dagaalka ka socda qoryooley maalmahan waxaa ka socda dagaal qabiileed dad waxaa ka dagaalaman aan weligood aan isdagaalin taa waxaan hubaa inay dadkaasi ay ka dambeeyaan dowladda dhexe xasan sheikh iyo dowladdiisa iyo wasiire aad isleedahay magaca gobolka ayay leeyihiin loo adeegsanayo in maaragtay ayaga ay loo hoosaasiyo oo loo dirayo inay ka shaqeeyaan hurinta labadaas beelood shalay oo ugu dambeysay xiisad colaadeed ayaa ka taagneyd magaalada qoryooley ee shabeellaha hoose waxaana hubka isku haysta isna hor fadhiya maleeshiyaad kasoo kala jeeda laba beelood isla markaana taabacsan dowladda federaalka dagaalka ka socda qoryooley ayaa u abaabulan hab qabiil wuxuuna socdaa muddo dhowr bilood ah dowladda federaalka iyo maamulka koonfur galbeed ayaana kala taageersan maleeshiyaadka hubaysan ee halkaasi ku diriraya warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan ugu dambeyntii in ka badan boqol qof oo muslimiin ah ayaa ku shahiiday duqeymo ay yuhuudda ka geysteen bartamaha magaalada khaza duqeymahan ayaa ka dhacay xarumo waxbarasho oo ku yaala xaafadda addaraja ee bartamaha magaalada khaza yuhuud ayaa madaafiic badan u adeegsaday beegsiga xarumahan waxbarasho waxaana ku shahiiday dad boqol kor u dhaafaya oo muslimiin ah sida ay tabinayaan suxufiyiinta iyo hay-adaha tirakoobka qaabilsan muuqaala laga soo duubay halka ay duqeymuhu ka dhaceen waxaa la arkayay dhig mudoobaad ah oo badan tacadigan ayaana ah mid dunida oo dhan iska daawanayso yuhuudda waxay si jaasjaas ah u sheegtay inay beegsatay goob ay joogeen waxay ugu yeertay argagixiso guud ahaana warkii warbaahinta alfurqaan waa nageynta